bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadyaal galafayla ka dhowaada qodobada warkana idaacadda warsansinhayta baarlamaanka maamulka hirshabeelaye ee la kuwadaantay maalinta beryaya iyo doorada guddiga baarlamaanka ee maamulkaasa al-shabaab oo dad badankii riirtay deegaanka eelcali ee gobolka shabeel al-shabaab oo dad badankii hirtay deegaanka eelcali ee gobolka hiiraanga dowladda soomaaliya oo martay inta ciidamada dheeraada la jeeyay magaalada gaalkacyo ahlu sunna wal jameeca oo ku hadali la wareegitaanka deegaanka godonlabe ee gobolka galgaduud maraykanka oo bilowtay qiimeynta ka eedan rasmi ahaan duqeyntii kudhiyada gaalkacyo akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal amiinimaadan idaacadda warsan singhaytoyba ku mid aha weerar laga qaaday shiicada kaabula iyo weliba madaxweynaha maraykanka barack xuseen obama oo shacabkanka baaqaantiyo odjo ka taageeraan musharax hilary clinton
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin bayda dhugunstayaal markale waybu ahamiinama arbaaco oo khamiisnaha gala hayta taariigdan iyo ka eedanta tumin lamada bilo tobnaad sanadka lamada kun tumiin litahanas way bahayeen qodobadii warkaan hamiinimaadana ka dhawaada yoogiyo bisanga al-shabaab iyo waybaayee dad badankii hirtay deegaanka eelcali ee gobolka hiiraanga faafaahintan siid cali muuse maxamed adeer iyo nin haya wararkan oo diirahay deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan yaa weliba iyo sheegahana intii al-shabaab iyo ku dhowaad konton qofood iyo kiiranga deegaanka ceelcali iyo shalay ee kula wareegan ciidamada dowladda soomaaliya sidoo kale dadka deegaanka iyo idaacadda warsan ay sheegaan intiyo shan qofood iyo ka dileen al-shabaab deegaanka ceelcali oo yoon badanaayeen nabadoonyaal dadkii ku nool ay deegaanka celcaliya weliba iyo shalay kuroorana magaalada kureed markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dahaan etoobiya ayuu isku bixin deegaankaasiya al-shabaab yaa weliba iyo sheegatay intii sabuuti iyo maamulhayta galankahayowga deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan kureedda marki iyo shalay isuku bixin ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada dowladda etoobiya ee qaybta ku haya howlgalka midooda afrika ee amison deegaanka ceelcaliya ah deegaan muhiim ah welina magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan usenjare toddobaatiyo shan kilomitir dhiniga galbeedka gudoomiyaha deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan abuukar yarow cumar oo la hadlaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba uuse sheegay intii al-shabaab iyo hiiranga dadkii la shaqeey jaray maamulkii shalay kubahay deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan dadkiina magaalada way ka qaxeen wax jooga aqotan oo deenbantan haween ah oo ay xirxireena la sheegayey intaana ku ahay wax magaalooyinka hareeraha ah u qaxay sida beledweyne iyo diyeegle iyo wax duurka daadsanoo haraag iyo hoon iyo gaajo duurka ugu daadsan weeye qoraxdan iyo abaartan hadda jirto dadka ay haystaa waa waan la socdaa waan ka walqabaa dadka waa dadkaygii waa halkan ku dhashay dadkaygii oo dhanaa jooga waxa lagu haystana waa dadkayga qof qof baan u garanayaa dad waxaa loo haystaa maamulka ayaad gacansaar la lahayd dad waxaa loo haystaa maalin baad dhaqaalo ku taageertay dad waxaa loo haystaa hebel baa ku dhalay ama hebel baad la dhalatay waa maahe intii hadda mataqaanaaye dowladda xajta ka socotay ee maamulka ahayd ama ciidamada ahayd oo u suraysnayd oo awalba is ilaalinaysay waa ay ka soo baxday hadday tahay dhaqan iyo ciidan iyo maamulba dhammaan waxa ay hadda joogaan gobolka hiiraan wararkuuna ku helahayna deegaanka godonlabe ee gobolka galgaduud ee shagananta ciidanka maamulka ahlusunaysaasoo kale maleeshiyaad u haysan yoogeeka dagaalka la wareegan deegaanka godonlabe ee gobolka galgaduud ciidanka maamulka galgaduud iyo ilaa ka warmaha intii ur ciidanku baxeen magaalada islamarkaana yuruga meelan dhow deegaanka godonlabe ciidanka maamulka galgaduud iyo eefadaha hantiyo oo qaadaan isbaarooyinka yaala duleedka deegaanka godinlabe maleeshiyaadka isbaarooyinka dhegadow iyo laaka waramaha inti dadka iyo ku qaadayaan beeseedan tiro badan islamarkaana cabashooyin badan yoonku koydii dadka shacabka ee ciidanka maamulka galmudug iyo dhowaan dagaalka qaadeen isbaarooyin badan oo yaala duleedka magaalada gaalkacya ahlu sunna waal-jamaaca ayaa ku hadali la wareegitaankan deegaanka godinlaba ee gobolka galgadood way baniya sheegdinti iyo in maleeshiyaad iyo gacanta ka hayaan deegaanka godinlaba ee gobolka galgaduud dhinac kalena dowladda federaalk soomaaliya waybayo sheegday intii amayee amartay intii ciidamo dheeraada dhijiyay magaalada gaalkahaya faafaahinta warkan sayid cali muuse maxamed ater iyo mar kale ninghaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdi xayar maareeye iyo sheegay intii dowladda soomaaliya iyo ka dadaali doonta sidii linroojii lahaaye colaada ku teegan magaalada gaalka ee xarunto gobolka muduga wasiirkiiyo weliba uuse sheegay intii dowladda soomaaliya iyo ciidanku honto diriirkan dhexeeya dadka walaalo ee wada degan deegaanada gobolka muduga walin uusan ka baaqayn inti si dhaqsa ee linrooji colaadasaya maadaama dhallinyaro dhiigshow markaas ka deedahaya wasiirkiia sidoo kaleed weliba uuse sheegay intii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka amar yiin intii shal dhexgalan maamulada puntland weliba galmudug oo ciidamadiiyo markaas isku hor fidhiyan galbeedka magaalada gaalkacyo waxaa la farayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxay faraysaa anoo ku hadlaya magaca ra-iisul wasaaraha inay geeyaan magaalada gaalkacyo wixii ciidan ah ay u heli karaan ee awood u leh inuu kala dhex galo damiyo colaada ka jirta magaalada gaalkacyo iyo agaarkeeda sidoo kale dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa waxgaradka soomaaliyeed sida salaadiinta culimaaudiinka mas-uuliyiinta xilkay doonaan iyo mas-uuliyadday doonaan ha hayeen maanta soomaaliya ama meel ka mid ihi in dadka soomaaliyeed dhiigooda laysku daadiyo dembi inay kala dhex galaan dadka walaalaha qof kasta oo xasaladaas ku dara ereyo sii hurin kara colaad dowladda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ku jiraan ururada xuquuqda biniaadanka u dooda way noodgaraynayaan waana lala xisaabtamaya weli warkii haminamaya dhugunsidayaal dhugunsadahayitaan saas oo kale wararkuna ku helaana jowhar waybayo sheegahaana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa labaiyo tobankii janaayo waxauu magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ka daafuray shir maamul lagu sameynayo labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana shirkaasi uu socon waayay sidii loogu talagalay mar kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen oduwa ayaa laba iyo tobankii abriil ka daafuray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe isna shirkaasi oo lagu magac daray wejigii labaad ee shirka maamul sameynta labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe qabaa'ilada dega labada gobol ayaa loo qiibiyey ergada waxaana gacan sareeray go-aankii kasoo baxay wasaaradda tacsina ay kaliftay in shirkaasi maamulka lagu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wakhti dheer qaatay urur goboleedka igad ayaa gacanta loo geliyey gabagabadii waxaana kasoo horjeestay qabaa'ilada dagaalabada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe wallow igad ay ku guulaysatay markii dambe in ay ku qanciso qaar ka mid ah qabaa'ilada dagaalabada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe in ay u dhisto maamul lagu magac daray hirshabeelle kaasoo ay calinkiisa iyo weliba dastuurkiisa oo ay ansixiyeen ergo ay leeyihiin qaar ka mid ah qabaa'ilada dega labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasaaradda arrimaha gudaha iyo urgoboleedka higaada ayaa odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxa ay ku amreen in ay soo xareeyaan xildhibaanada u matalayo labada gobol waxaana taasi ay ku kaliftay xildhibaan u gaaraya siddeetan xildhibaan oo ay soo xuleen qaar ka mid ah qabaa'ilada dega labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe lagu dhex arkay toban xildhibaan oo aan wax qori karin aanan wax akhri karin marka ay wax saxiixayaan suulka saaraan qada balowga ah taasi ay noqotay mid dadka ku dhaqan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo guud ahaan meel kasta oo ay soomaalida joogto ay la yaabeen arrinkaani wasaaradda arrimaha gudaha iyo goboleedka higaad ayaa markii ay ogaadeen arrinkaani waxa ay isku dayeen inay dib u saxaan xildhibaanadaasi waxaana dhammaan lagu bedelay xubno xildhibaano gabdho ah si loo xaqiijiyo boqolkiiba soddon inay helaan qundada haweenka taasi oo ku qoran dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayaga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
dadka ma ogaami karaan dadkaas oo waxna qori karin oo waxna aan akri karin ma ogaami karaan haddin ay anigoo gobolka shabeelle dhexa ka hadlaayo dadkaas oo la sheegaayo oo la leeyahay waxna ma qori karaan waxna ma akri karaan ma ogaami karaan mana raacsanin waxaan usoo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee oo soo xuliy nimankaas in ay ka fiirsadaan niman waayo arage jaamiciin eh ay hadda ay u doortaan
taasi waa arrin aan suurtagal ahayn maxaa yeele qof aan waxba qori karin waxna akhri karin ummad ma hogaami karo bulshana ma hogaami karo bulsha waxaa loogu baahanyaa cidda hogaaminaysa inay aqoon lahaato aqoon ayaa wax lagu hogaami karaa oo la sheegay inay yihiin mid wax qori karin iska dhaaf xataa magacooda saddexan xataa qori karin marka dhibaatadaasna waxaa sabab u ah nabadoonnada oo sal ku ah waayo waxaad arkaysaa nabadoonnadii sanadkan inaa imaana wax ma kasaayo aqoon ma laha wuxuu ku leeyahay nabadoon miyahaa ani beeshayda waxaan rabaa in xildhibaan u noqdo waxna ma qori karo waxna ma kasaayo marka waa wuxuu samaynayaa casuumaad uu sameynaa lacag uu leeyahay aqoon ma laha marka taasaa sabab u ah in yani nabadoonnadii oo wax ka seynin in meesha la geeyo sacdaqal ismaan radio warsan magaalada jowhar dowladda maraykanka ee sheegta intii bilaawase qiimeynta cadeeyo cadeymo rasmiga ee ka-ee danduqeyntii labaatiiseedka bilii setembar ku dhidi duleedka magaalada gaalkacyo wara kubay safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa laga sheegay intii dowladda maraykanka iyo si dhown la shaqeysa dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka galmudug iyo puntland si lanku wada hadal walaaca la xiriira dhacdadii labaatiiseedka setembar ee weerarkai isdhaaf isdifaaca haaya ee maraykanka ku jeysatay gaalkacyo maraykanka ee sheegtay intii ku war hayta dhimashadii dhaawacyada ku dhaladii duqeyntaad islamarkaana eeday mogiyo si xoog leh aan qaadatay safiirka maraykanka ee soomaaliya kulamo lagu eldhaday odayaalka dhaqanka hogaanka sare ee bulshada iyo siyaasiyiinta koonfurta gaalkacyo madaxweynaha galmudug cabdikariin guuleed noiba kale oo safiirka wadahadal use lagu eldhaday madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo saraakiilla ciidamada xooga dalka safiirka iyo sheegay intii wadahadaladaas uuse ku saabsanyeen intii maraykanka horumareed xiriirka iyo wada shaqeeya u ka yeelo leeta ciidamada galmudug ciidanka qaranka soomaaliya si lala dagaalama xarakada al-shabaab meelo warkaasiin ku kooyahay dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dabley hubaysagii xalay weerar ka qaadin dadka shiicada ee ka noolaya magaalada kaabuul ee dalka afghanistan dhanka yaraantu misiyeed qofyo ka dhamatay weerarkan laka beegsaday xus cashuura ee shiicada aan dabaaldegaase weerarkan yaa markii hore ku bilaawday qarax kudhii kuqumid ee masjido shiicada ee kaabuul weybana kureed qaraxyadaas higeen rasaas wiin oo lan adeegsaday dadkii meelaaska suganaayeen dableyda oo sii eedan hubaysnaayeen iyo la sheegaha intii oo ka labasnaayeen dareeska ciidamada maleeshiyada weerar ka jeysadiye dhammaantii oo laka dilay iskoorimaadka iyo la galeen ciidamada amniga oo meelaas deereen daqiiqadahan kureed markii weerarkaasi use bilaawadee waybaa weerar kansas oo kale ka dhaawacmay in ku badan afartan qof ooyo ka jaran askartii dagaalka la gallay maleeshiyaadka meelasa weerartee madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan yasawiin aan ku jawaabay ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar calabaadi oo turkiga ka codsaday anti ciidansho oo kulubahan waqooyiga ciraaqa ciidamada turkiga ee gacanta sii hay kurdida sunniyada ka nool gobolka moosul iyo fadaan anti ku qayb qaadaan duulaanka la fada unti kooxda daacish lagugu saara magaalada moosul xukuumadda baqdaad iyo siwiin unka walacsan ciidamada turkiga roogitaanka ciraaq islamarkaana marar badan iyo ku codsadeen xukuumadda ankara anti ciidamadii iyo kulabada dalkaasa baarlamaanka turkiga iyo markale ansixiyeen roogitaanka ciidamada turkiga ee hadda ka sugan dalalka iyo jaarka leeyen ee syriya iyo ciraaq dowladda ciraaq iyo ee go-aanka ka tilmaantay toqalqal geli kor amniga guud ee gobolkaasa turkiga iyo fadainti sunnida ciraaq taageero siida maadaama ciidamada dowladda ciraaq iyo gacan ku helaayeen dowladda shiicada ee iiraan ordogaanya dhinishay sheegay inti ra-iisul wasaaraha ciraaq uuse amar an sii kordha turkiya ciidamadii waybana use ka tilmaamay hogaamiye use dhiigan lahayn waybana sheegay inti ciidamada turkiga iyo shaqadii iyo sii dareeri doonta anka dambayntiina madaweynaha maraykanka barack obama iyo malkin ku horeyday ku hadalay fadeexada musharaxaga jamhuuriga donald trump hadaladiis ceebta ka salaysan ragti ee ka eedan ficilada xuxun ee uuse kale ka jari haraabta obamaya sheegay intii donald trump uu seeyey shaqsi uusanin qalaqn xilka madaxtinimada maraykanka waybana shacabka uusan ka baaqay antii codsho ka taageeraan musharax hillary clinton barack obama ayaa sheegay intii trump usuwaal aqooni ama khibrade uusanin lahayna siyaasadda caalamka itan gudo dalka maraykanka way banantaas ka daray intii shaqsi noocan ee lanka aamini korna xilkanka sareeya ee wadankaas maraykanka hadalada obaamiyaha kabeegame xiliya weli teeganta xiisadiinka dambeyti ee donald trump maalintii lahadhaafi maalmoogii lahadhaafi iyo weyba hoosan dhiyowga qoyay taageeradii guud ee donald trump ee gobolada dalkaas maraykanka roogeen weybana saaso kala hadaladaas ambaarayay haana ku mid ee madaxda sarsare ee xisbishay jamhuuriga oo taageeradayo anhayeen kulanagadenga warkii isin kula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tanikege warkan waybaasin saaray sayid cali muuse maxamed ateerano shuris meel axmeden isina dareer siyaasi hanti warkan kalamid ereedan ku kulmaan dhugunsadayaal haddii ilahay wiiraala kun waybaasin ku tabaan sidaas iyo nabadgelyo